Star FM News.
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan duhur wanaagsan dhegeystayaal qodobadaan warka duhur idinkugu hayna waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo shir uga qeyb galay sacuudiga guddiga wadahadalada qaran ah oo ku heshiiyey in diiradda la saaro sicir bararka nooleed ee ka jira dalka soomaaliyana waxaad dhegeystayaal maqli doontaan dowladda soomaaliya oo dib ugu soo celisay dalka muwaadiniin ku xanibnaa dalka liibiya kulan wacan duhur wanaagsan waa salaaso taariikhdu afariyo labaatanka bisha tobnaad ee oktoobar sanadka labada kun labaatan iyo saddexda qodobadaad maqasheen iyo kuwa intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhowaada madaxweynaha dalka william ruuto ayaa maantay ka qayb galay kale fadhiga toddobaad ee madasha maalgashiga mustaqbalka oo lagu qabanayay magaalada rayaadh ee boqortooyada sacuudi carabiya shirkan oo maantay furmay aa socon doona ilaa iyo khamiista oo ay taariikhdu ku beegan tahay labaatan iyo lixda bishan ee oktoobar waxaa ka qayb galaya qaar ka mid ah madaxda wadamada caalamka iyo xeerdajiyaalka arrinsanaya arrimo ay ka mid yihiin ee garaadka macmalka ah ee loo yaqaano ee ewan iyo sidoo kale waxbarashada daryeelka caafimaadka iyo horumarka waaro dhowaanayay ahayd markii madaxweynaha dalka william ruuto uu wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ku amray inay soo saarto xeerka la xiriira garaadka macmalka ah si loogu saleeyo horumarka dijitaalka wuxuu xusay intani ay kobcin doonto dhaqaalaha waddanka guddiga ku howlan wadahadalada qaran ee siyaasadeed ee matalaya isbahaysiyada kenya kwanza iyo azimiyo loomoja wan kenya ayaa ku heshiiyey in mudnaan la siiyo xaluhelidda sicir bararka nololeed ee ka jira dalka arrintanna ayay siyaasiyiinta garabka maxaafidka iyo mucaaradkuba ku kala qaybsanaayeen ka hor inta aanan is-afgarad laga gaarin sida ay warbaahinta u sheegeen kalanzo musyoka iyo sidoo kale kimani njogwa oo hogaaminaya wadahadalada waxay intaasi ku dareen in khubarada dhanka dhaqaalaha lagu martiqaaday inay guddiga la wadaagaan soo jeedinadooda ku aadan qiimaha sarreeya ee maciishada kimani ayaa sheegay in qiimaha maciishada aan hal fadhi looga hadli karin maadaama ay raadinayaan xal ah loo adeegsan karo muddada dhow iyo muddada fog labaduba intaasi ku daray inay heystaan ilaa labaatan iyo sideedda bisha toban iyo koowaad ee sanadkan oo ay rajeynayaan inay kusoo gabagabeeyaan wadahadalada kadibna ay warbixin u gudbiyaan baarlamaanka tuulada lixsheel oo ka mid ah deegaanka hoose ee abaqeeley ee deegaanka dhadhaaba ayaa markii ugu horreysay laga hirgeliyey dugsi ay wax ka baranayaan caruurta deegaankaasi waxaa furitaanka dugsigaasi ee ka qayb galay wasiiro ka socday dowladda dhexe ismaamulka gaarisa qaar ka mid ah wakiilada dhadhaab iyo howlwadeenada waxbarashada ee dhadhaab maxamed baarid xuseen ayaa qodobkan oo faahfaahin faahfaahsan dhadhaab nooga soo diray wafdi ballaaran oo isugu jiray wasiire ka socda dowladda kountiga gaarisa xafiiska waxbarashada dowladda dhexe ee deegaanka dhadhaab qaar ka mida wakiilada ismaamulka gaarisa cuqaal aqoonyahan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay xaflad xariga looga jirayey dhismaha iskuulka tuulada lixsheel oo ka mida woodhka abaqeyl ee deegaanka dhadhaab waxgaradka lixsheel ayaa soo dhoweeyey iskuulkii ugu horreeyey oo laga fura tuuladan oo la degan yahay inka badan toddoba sano siyaad cali cifood waa guddoomiyaha lixsheel iskuulkeedu maanta waa waa aragtaan intanu caruur oo saaka aan idiin keennay toddoba sano ayay maxaan ku dhaha waxbarasho la-aan meesha la fadhiyey ilaahay baa mahadle haddaad maanta noo imaateen oo soo booqateen oo maxaan ku dhahay iskuulka annaga aad furaysaan ilaahay waa mahadle iyo madaxdii waxaan ka dambaysay ee soo qalqaalisay magaaladan ilmaha aad aragtaan iyo ka badan baad kala joogaan iskuulka labada galaas baa yaa la dhisay si deefan baa dhistay waagii ku jiray xushmaa dhaahiye labadan galaas ma laha musula ma laha dhisas macalimada farsanaya ma laha biyana ma laha nabadoonuur ibraahim horar ayaa dowladda kountiga iyo mas-uuliyiinta deegaanka baaqu diray
waxaan rabnaa qof kastaba waxa quseeya inaan dardaarankeeda siin walaalka iyo diris iyo gabadheena wasiiradda waxaan codsanaynaa sheekhan uu ka hadlay iskuulkan laba galaas baa hadda noo dhisan waa aragtaan musquul male biyana male biyahana inta u jiraan waa aragtaan waxaan codsanaynaa si deg dege hatay labada galaas iyo musqulaha aan warbaanka aan ka sugayno inay iska dambeeyaan waxaan garanaysaan xafiiska uu iska dahabadayi waxaan codsanaynaa si deg dega hadda macallinkina waa la keenay ilmihina waa la keenay meesha mas-uul male dhibaatada ugu badan ee ka jirto mas-uulkan aan la furi lahayna waa mas-uulaanta waxaan codsanaynaa si deg dega inay mas-uulku ula qoro
mukhtaar ciilmooga oo ka mid a waxgaradka lixsheel ayaa bulshada u ifiyey muhiimaday waxbarashada u leedahay guud ahaan shacabka aabbahood iyo hooyadoodba wax baray haddayn waxba barnayn halkaan hadda maanta taaginteedan bay taagnaan lahaayeen sida awadeed caanadaatay dabadoodaa la qabtaaye carruurtiinna inaad wax bartaan oo iskuulka geysaan mabari si ay berri u noqdaan hogaamiye gabdha kuwa madaxa waaxda macallimiinta dalka deegaanka dhadhaab u qaabilsan marwa faaduma salaad ayaa sheegtay in tirada ardada iskuulka dhigtay ee dhaqaalahay dowladdu bixisa isku dheelitirnaanayaan sidaa darteedna loo baahan yahay in waalidiinta ay carruurtooda keenaan iskuulka iskuulka haddii la furo furista keli waxa matarayso waxaa waraa iskuulka in weliba la keeno oo weliba qabsuusan gabdhaha la keeno maanta waxaan arkaa meesha in muu dhogta baahida bedel laha ku jiro marka fursadda haddii waayo soo dhagta ku noqoni marka waxaa idin leeyahay gabdhaha iskuulka keena wiilasha keena midda kale eh, oo dhib ina haysta dad waxaa iskuul baa la furi ilmihii lama keenayo macallinkuu soo calaahada wuxuu leeyahay maadam iskuulka waa furtay macallinna waa keentay laakiin ilmo ma leh marka iskuulka waxaa loo furay in ilmo la keeno ilmaha lacagta iskuulka loo qaado oo iskuulka dhisi doono waa ilmaha ta- tirada aad keentiin marwa fahan barkhalle cali oo ka mid a siyaasiyiinta deegaanka dhadhaab ayaa bulshada ku dhiirigelisay inay carruurtooda iskuulka keenaan waxbarashadana kula dadaalaan waxaan waaninhayaa maamooyinka iyo aabbayaasha horta carruurta idinka haddiina soo qaadin oo iskuulka keenin aabbaha cunuga uu intuu eri usoo gado uu yidhiin hooyada kac cunugan wuxuu usoo iibi hooyo cunuga waxay u qaban karta ma jirto waxaan rabaa inaa iskaashatin labada waalid oo carruurta dhaleen oo carruurta akhriska la geeyo annagaa arkaysin hooyo iyo aabun baa na soo wada weliba hooya wax walban waad ogtihin haddii wixii cidda loogu maaniyo oo guriga loogu tigi waa hooya aabbuhu wuu iska tigi hadduu rabto bahayro meelaha ka guursa wuu iska guuri hadduu rabto marka waxaan rabaa maamooyinka inaa carruurta dhexda u xiratiin oo carruurtiina aad maryaha u dhaqatiin oo ogaatiin oo iskuulka keensatiin xoolahan haddaa leedihiin maanta aribaa warabahan abaarta markay marka way dhammaane laakiin waxaa fiican waxaa waaye carruurtaada inaad akhris baratid waa dadka hore markay ilmaha intay soo qaadaan ee magaalo keenana dad waxaa loo keensan jiray qaraabo u leeyahay la dhihi jabeel ilmahan akhris noo bara laakiin idinka maanta iskuulka waa idiin imaadeen oo meel alle meesha degintii iskuullihii baa laga dhisay cunugaan maanta intaa qaaday cid hablow ma geynay sidoo kama walbahaaraysid cunugaan salaadu u kala wixiisu u qabso iskuulkaada keenso gacanta soo qabo adi erida ka geli maamooyinka fadhiga ha iskaga kacaan aabooyinka sidoo kaleeto maamadan waxaa ku fiirinayna hal far maxaa la dheh waxaa ma meerto soo maaha marka waxaan rabaa inaad maamooyinka iskaashatiin carruurtiinan idinka idin anfacayaan carruurtan meelaha iska tataagan ha loo taliyo akhriska ha la keeno wax alle waxaa u baahantiin maanta madaxdeena aad bay u dadaalaysa gabana wuu dadaalahaya waa ogtihiin mbiga wuu dadaalahaya mcskana way dadaalahayaan idinkana dadaalka hala muujiyo waayo ilmahan markaad keensatiin yaa waxaa lagu leeyahay iskuulka dhaqaale imaan waana run iskuulka dhaqaale siduu ku lahaa enrollment wax laa meeqaa kalaaska ku jiraa meeqaa akrista laakiin carruurtaba haddii la keensanin iskuulku kala kici waa la heli marka carruurta iskuulka hala keensado hala dadaalo waalid noqda fiican ilmina hanii akristaan ayaga hadhowd wax idiin qabanaya xoolaha saa looma heesanaya abaar baa beriska isu dhammaanaya ma aragteen hadda baadiyaa lagu soo gudo magaalada loo degay waxaad dejiyeen gabdha iyo wiilal si waxaa raa gabdhaha weli xooga in la saaro gabdhaha nimanka duqoyda u dhisaysina kadaaya Ah, maya maya maya maya maya kadaaya gabdhaha akhristaan maya gabdhaha akhristaan gabdhaha akhristaan maanta duqoyda suuqooda u xirman raba dhankiisa wakiilka woodhka afweyne xasan geele oo ka mid ahaa martida ayaa ku booriyey waalidiinta inay carruurtooda iskuulka keenaan
xoolo baadiya jooga faa'iida male waxaa maanta ayatiinkiina ku fiican cilmiga ilmaha aad baraysiin ama diin ha noqoto ama maadi ha noqoto markan iskuulkan inay dhul loo barbariyo siday tu- ruux dukaan meel dhiganayo anigana maaha dhulkan dowladbaa iniga haddiina bixinin dowladdaa bixin wasiirka waxbarashada ismaamulka gaarisa marwe ceeble minhaaj oo lafteeda ah macallin hore ayaa faahfaahisay faa'iidooyinka ay u leedahay aqoonta guud ahaan bulshada waalidiinta tuulada lixshel ayayna ku boorisay inay carruurtooda keenaan waxbarashada horta iskuul iyo tacliin waxaas oo dhan bay keentaa nidaam bay keentaa waxbarashay keentaa horumar bay keentaa horumarka asaaskiisana waa tacliinta marka ilmihiina tacliinta ku hogaamiya ilmihiina tacliinta ku hogaamiya ma fahanteen horta tira wax dadka wax lagu siiyaa tira tira haddiina qalin waxba laylama siinayo way fahanteen soomaal kalaasyada la dhisay waxaa la rabaa in lasoo buuxiyo oo la dhaho kalaasihii ilmaha way ku yaraadeene kuwa kale ha loo soo kordhiyo soo saas maaho laakiin labada kalaas haddii lasoo buuxin waayo kalaas kale ma la dhisi lama dhisaayo dowladdana waxay wax ku bixisaa tira dowladda tiray wax ku bixisaa tirada markay aragto ilmaha
madaxa cadaaladda ee dalka garsooremada koome ayaa baarlamaanka u gudbisay laba hindis sharciyeed oo la xiriira xeerka ciqaabta ee wadanka waxay dooneysaa in la yareeyo muddada ay xisaabyadu ku jiraan dadka lagu eraahda xabsiyada weeye ku jiraan dadka lagu xukumay xabsi daayin dastuurka dalka ayaa waxaa qeyb ka ah xeer lasoo saaray xilli hore oo qeexaya in dadka lagu helo dembiyada dilalka khiyaano qaran iyo dhaca awoodda loo adeegsado in lagu xukum lagu xukumayo dil hase yeeshee koome ayaa dooneysa in xeerka ciqaabta uu noqdo mid ah lagu tixgeliyey halbeegyada xaquuqul insaanka oo aan qofka dil lagu xukumin haddii xilligii uu dembigan sameeyey ee da-duusu ka hooseysay toban iyo sideed sano jir sidoo kale koome ayaa dooneysa in baarlamaanka uu isbeddel ku sameeya xeerka ciqaabta ee dalka si qayb si markaasi qeybta ah in qofka lagu xukumo xabsi daa-in loogu bedelo muddo aanan ka badnayn soddon sano labaatan iyo shantii bishii tobanaad ee sanadkan araahde bishii toddobaad weeye ee sanadkan ayay ahayd markii madaxweynaha dalka william ruuto uu xukunadii dilalka ay maxkamaddu soo saareen wixii ka horreeyey labaatan iyo labadii bishii tobaniyo koowaad ah ee sanadkii hore uu kusoo koobay xabsi daa-in madaxweynaha ayaa markaasi wareegtada rasmiga ee dowladda ku shaaciyey inuu go-aankan qaatay kadib tale ay la wadaageen xubnaha guddiga cafiska ah ee madaxweynaha sanadii kun sagaal boqol sideetan iyo toddobadii ayay ahayd markii ugu dambeysay ee kenya qof dil ku fuliso waxaa xilligaasi la deldelay ee hazikiya ujuko oo markaasi lagu eedeeyey inuu khiyaano qaran sameeyey xilligii iskudaygii afgambi ee sanadii kun sagaal boqol sideetan iyo labadii wasiirada wasaaradda arrimaha jaaliyada bariga afrika horumarinta gobolada iyo deegaanada oomanaha ee loo yaqaano asels ayaa shir guddoomisay kulan lagu eegayay halka ay marayaan mashaariicda horumarineed ee laga fuliyey ismaamuladan waxaa shirkan ka qaybgalay xogeyaha joogtada ee wasaaradan iyo sidoo kale madaxa fulinta ah ee ismaamulada horumarinta gobolada dalka ee loo yaqaano ee rads mulanzo ayaa qoraal ku sheegtay in mas-uuliyiintan ku adkeysay inay waajibaadkooda shaqo uga soo baxaan sida laga doonayay waxay hoosta ka hariiqday in haddii maamulada horumarinta gobolada ay si dhow wada shaqeeyaan in horumar la gaarsiin karo deegaanada oomanaha sidoo kale wasiiradda ayaa la kulantay agaasimaha barnaamijka cunnada adduunka ee w f v laantiisa kenya lowrin landis waxay isla eegeen dhinacyada ah ay iska kaashan karaan si loo xaliyo cunayarida ka jirta deegaanada ee markaasi oomanaha sidoo kalena loo xoojiyo isku adkeysiga dhibaatooyinka ee bulshada wasiirada ayaa sheegtay in w f b ay kala hadashay sida shacabka ku nool deegaanada xoolodhaqatada looga dhigi lahaa kuwo isku filan dhanka soo saaridda cunnada hay-adda w f b ayaa muddo kenya ka caawinaysay dhanka cuntada si gaar ahna wanaajinta xaalada nololeeda in ka badan hal dhibic lix milyan oo qof oo ku nool toban iyo laba ka mid ah ismaamulada wadanka
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa waxaa markaasi ay dalka dib ugu soo celisay muwaadiniin soomaaliyeed ah oo ku xayirnaa dalka liibiya muwaadiniintan oo hab tahriib ah ku galay liibiya ayaa waxaa soo celintooda iska kaashaday wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo hay-adda socdaalka adduunka ee i o m m i o m waxaana garoonka diyauradaha muqdisho kusoo dhaweeyey ergeygaarka ee xafiiska madaxweyne xasan sheekh u qaabilsan soo galootiga iyo xuquuqda caruurta maryan yaasiin jaamac iyo raage cismaan oo ah agaasimaha waaxda carabta ee wasaaradda arrimaha dibadda agaasimaha waaxda carabta ee wasaaradda arrimaha dibadda raage cismaan ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in muwaadiniintan oo ka kooban siddeetan iyo siddeed ragga iyo toban iyo kow haweena iyo afartan iyo toddobo ka mid ah ay ka dejiyeen magaalada hargeysa halka konton iyo labo kalena la geeyay muqdisho agaasime raage ayaa howshan uga mahad celiyey madaxweynaha hay-adda socdaalka ee i o m iyo safaaradda soomaaliya ee dalka liibiya wuxuuna dhallinyaradan soomaaliyeed faray inay dalkooda imaansadaan kuwa doonaya tahriibka ay tusaale u qaataan muwaadiniinta maanta lasoo celiyay agaasimaha ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan muwaadiniin kale oo ku xaniban dalka liibiya kuwaasoo dhowaan ay rajeynayaan inay dalka dib ugu soo celiyaan isla muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada casimadda ah ee muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaali ayaa xariga ka jaray dhismaha wadada laamiga ah ee via liberia ee degmada waaberi oo lagu dhisay iskutashiga bulshada iyo sidoo kale barnaamijka dalka ku dhisa hal doolar munaasabada xarigjarka waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir taliya ku-xigeenka ciidanka ilaalada deegaanka xamar iyo sidoo kale maamulka ee degmada waaberi gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah ee muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaali ayaa ugu baaqay bulshada caasimada inay ka qayb qaataan amniga iyo horumarinta bilicda caasimada gudoomiyaha ayaa sidoo kale reer waaberi ka codsaday inay ilaashadaan wadadan kuna dadaalaan horumarinta degmada waaberi
waxaan rabnaa inaad ilaashatiin nadaafadeeda inaad ka ilaashatiin qolyaha buriska iyo baangadda iyo garweynta la dhacaayo ayagoo ku danaysanayo inta jeexaanka tegaya inaad gacanta ka qabatiinaa rabaa maxaa yeelay idinkaa wax ka dhisateen qaaraankii leedinka qaaday iyo canshuurti dowladda hoose dadkay ka qaaday iyo dalkaaga ku dhisa hal doolar markii laysu geeyey iyo jambarkii kaalmadii ganacsatada ayaa lagu hergeliyey marka waa iskaashi marka aan leennahay dalkaaga ku dhisa hal doolar waan leenahay gacmo wada jiray wax ku qaban karaan ilkana wada jiray wax ku gooyaan waxaan rabnaa dadka inaan dareensiinno hanti ay wada leeyihiin inay noqoto waddadu si ay u wada ilaashadaan sidaa darteed reer waaberi waa ku mahadsantihiin dadaalkiinna ardada iyo gabdhaha iyo wiilasha iyo odayaashaba intaba waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin markaad aragta hadda waddadaani marshabiyeedigeeda maxalka ama dukaanka ama baqaadhka ama maaragtay waxa ku yaalla saydaliyada iyo laamiga wax u dhexeeya ma laha sidaas ayuu waxay ku muujinaysaa qurux laakiin marka buushash lagu dhiso ama sadaqado lagu dhiso way idinka fool xumaanaysaa taasna waxaan leeyahay ka ilaashada yaan tartiib tartiib leedinku soo gelin qofka aad aragtiin inuu xoogaa ku soo durgayo waxaad leedihiin ka joog ayaad leedihiin taasna waxaan rabaa inaan dadweynahan u sheego intaas kadib waa beri waa weyn tahay maalin dhawood xoogsantiin waddadii buundooyinka ka hoos marayso ansaloti oo via mooska in la dhagax dhigay waa beri xamarjajabay ka dhexaysaa tan waa beri ay khaas u tahay waxaan rabnaa marka waddada waddooyinka cadcadee ka leexanaayo ee xaafadaha gelaya enterlog in laga dhigo iyadaasna in lays abaabulaan rabnaa waddo kasta waddada ka baxaysana enterlog ka dhigtiin waa beri waxaa la yidhahdaa xaafadaha xaafadaha ugu qaalisanay ka mid tahay waa beri waa deegaan ama degmo qadiimi ah waxaa laydinka rabaa inaad hodan iska bareejaysiin oo hodan la tartantiinaa laydinka rabaa hay-adaha amniga si gaaraan ugu mahad celinaynaa oo mar kastaba garab taagan maamulka iyo shaqada gobolka banaadir ay wadaan
wiil dhalinyaro ah ayuu askari booliisa xalay ku toogtay xaafadda badda cas ee magaalada hargeysa siday qoraysa warbaahinta dalsan ee soomaaliya mustafe abeys oo walaalo ay ahaayeen abwaan ku caanbaxay dabcan mucaaradida xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi cabdiraxmaan abeys ayuu xalay askari ku toogtay magaalada hargeysa isagoo dhaawac kasoo gaaray xabadda uu saacado kadib u geeriyooday sida uu sheegay maayarkii hore ee magaalada hargeysa cabdiraxmaan ciidiida ay askariga dilka geystay oo baxsaday xalay ayaa saakay ciidamada booliiska ku guuleysteen ay gacanta kusoo dhigeen ilaa iyo haatan lama oga sababta uu askariga u dilay wiilkaasi dhalinyarta welina xukuumadda iyo laamaha ammaanka kamaynan hadlin falka gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee soomaaliya maxamuud macalin cabdulle ayaa kulan ujeedkiisa u ahaa xoojinta iskaashiga ka dhexeeya labada dal gaar ahaana gargaarka bani-aadinimo la qaatay safiirka shiinaha u fadhiya soomaaliya gudoomiyaha sotma ayaa u mahadceliyay dowladda shiinaha kaalintooda la sheegay inay tahay wax ku-oolka ay ka geysanayaan wax kaqabashada mashaakilada la xiriira abaaraha fatahadaha iyo guud ahaanba masiibooyinka bani-aadinimo ee soomaaliya ka jira hay-adda sotma ayaa hormuud u ah dadaalo loogu diyaari garoobiyo cimilada elnino oo la sheegay in laga yaabo inay saameyso ee dadka ku nool gudaha soomaaliya isla dhanka ee puntlandna madasha mucaaradka ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa waxa ay maamulka talada haya uga digeen muddo kororsi waxay sheegeen inay qaadi doonaan tallaabooyin lagu xaqiijinayo inay qabsoonto doorashada madaxtinimo ee puntland dalada mucaaradka ee puntland ayaa waxay ugu baaqeen isimada maamulkaasi iyo waxgaradka inay meel uga soo wada jeestaan sidii ay dabcan sida ay hadalka u dhigeen madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday erahdee uu gabaabsiga kusii dhow yahay ee siciid cabdulaahi deni inuusan samaysan wax muddo kororsi ah
dalladda mucaaradka puntland maanta oo ay taariikhdu tahay afarlabaatanka bisha oktoobar waxaa shir ballaaran isugu yimid ee, xubnaha dalladda ee mucaaradka ee dowladda puntland waxayna isku waafaqeen ee, war-saxaafadeedkan oo ay uga jawaabayaan qoraalkii xalay ka soo baxay madaxtooyada ee, iyo guddiga madaxweynuhu uu u magacaawdo ee sharci-darrada ah Ee, ujeeddada war-saxaafadeedku waxa weeye muddo kororsiga madaxweyne siciid cabdulaahi deni dalladda mucaaradka puntland waxay u taagan tahay ilaalinta iyo ku dhaqanka dastuurka dowladda puntland dhowridda midnimada wadajirka iyo nabadgelyada dalka iyo dadka puntland dalladdu waxay horay uga digtay damaca madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo ah muddo kororsi aan sharci ahayn iyadoo uu dhammaan baalmaray heshiisyadii bulsho ee dowladda puntland iyadoo ay dhammaanaysa muddo xidheedkii shanta sano ahaa ee madaxweynaha iyo madax- madaxweyne ku-xigeenka iyo golayaasha dowladda sida ku cad dastuurka dowladda puntland qodobkiisa toddobaatan iyo sagaalaad dalladdu waxay nasiib darro u aragtaa iyadoon heshiis lagu ahayn doorasho laysla ogol yahay in beeg oo madaxweyne siciid cabdulaahi dani ku dhisay si baalmarsan dastuurka dowladda puntland ay soo saarto jadwal doorasho oo dhaafsiisan muddo xileedka hay-adaha dowladda taasoo dalladdu ay u aragto muddo kororsi aan dhammaad lahayn waxaa sidoo kale tillaabo khatar u horseedi karta puntland ah in isimadii dowladda puntland oo u fadhiya shir caasimadda dowladda puntland ee garoowe ugana arrinsanaya hubanti la-aanta amni siyaasadeed ee puntland uu madaxweyne siciid cabdulaahi deni u bareero in uu ka hor dhaco kuna dhawaaqo muddo kororsi baaq haddaba dalladdu waxay ugu baaqaysaa ismada puntland iyo waxgaradka kale in meel looga soo wada jeedsado madaxweynaha xilligiisii dhammaadka yahay ee siciid cabdulaahi deni oo doonaya in puntland burburiyo kuna gorgortamo nabadda iyo xasiloonida ay dadka iyo dalka puntland ay haystaan dalladdu waxay shacabka puntland iyo beesha caalamka u sheegaysaa in mas-uuliyadda amni ee ka dhalata muddo kororsiga uu qaadi- uu qaadi doono madaxweynaha wakhtigiisii gabaabsiga yahay ee siciid cabdulaahi deni iyo xildhibaan fu-aad abshir laguna lagulana xisaabtami doono mas-uuliyadda dalladdu waxay gudagelaysaa la tashiyo ballaaran oo ay la yeelanayso bulshada qaybaheeda kala duwan si loo xaqiijiyo in doorashadu ku dhacdo wakhtigeedii sideedda january iyadoo dalladdu maalmaha iyo asbuucyada soo socda qaadi doonto tallaabooyin lagu xaqiijinayo qabsoomidda doorasho si looga baaqsado firaaq dastuuri ah
markan maxamed axmed khaliifa noo soo kobo qodobada dibadda mahadsanid xamdi madaxa militariga israa'iil herzi halevi ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay duulaan dhinaca dhulka ay ka fuliyaan marinka khaza ee dalka falastiin waxa uu sheegay in israa'iil ayna marnabo dooneynin inay joojiso duqeymaha dhanka cirka ee halkaasi ka wada inkastoo duqeymahaasi ay dilayaan dadka shacabka ee waxba galabsan halevi ayaa bayaan ku sheegay inay damacsan yihiin inay gebi ahaanba burburiyaan ururka xamaas ee dalka falastiin sidaasi oogeedna ay si buuxda ugu diyaargaroobeen weerarada dhanka cirka ee koonfurta khaza afhayeenka militariga israa'iil daniel hagari ayaa dhankiisa sheegay inay sugayaan amar siyaasadeed oo la xiriira tallaabada xigta ee ay qaadayaan hase haatee madaxda caalamka gaar ahaan hay-adda qaramada midoobey ayaa ka deerinaya weerarada joogtada ee ee kooxda aan iraahda ee israa'iil ee ku haysta shacabka falastiiniyiinta ee ku nool marinka khaza ee dalka falastiin madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron oo maanta tegay magaalada tel aviv ayaa sheegay in israa'iil aynan keligeed ku ahayn la tacaalidda xamaas macron ayaa sheegay in labada dal ay leeyihiin hal codow oo argixiso ah shir jaraayadu ay si wada jira ku qabteen ama sida si wada jir ay u qabteen isaga iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayuu arrimahan ka sheegay We- weerarkii ay xamaas fulisay toddobadii bishan ayaa dadkii ku dhintay ay kor u dhaafeen kun iyo afar boqol oo israa'iiliyiin ah waxaana ka mid ah soddon u dhashay dalka faransiiska emmanuel macron ayaa ku teliyey in lasoo dhiso isbahaysi ka dhana isis iyo xamaas isagoo sheegay in dowladda faransiiska ay diyaar u tahay isbahaysigan heer caalamiya waxa uu xusay in dagaalkay daacish kula jiraan ee gudaha ciraaq iyo siiriya inay sidaasi si la mid ah ula dagaalamayaan ururka xamaas kuwaas oo u dagaalamaya difaacidda dalka falastiin macron ayaa dhanka kale netanyahu u sheegay inay xasiloonida bariga dhexe ay ku jirta in khilaafka kala dhexey falastiin lagu wajaho qaab siyaasadeed dhanka kale m- boqorka dalka jordan ayaa sheegay in wadamada dabcan reer galbeedka ay muhiim u arkaan nolosha dalka dadka israa'iil ku nool hase ahaatee aysan muhiim u arkin nolosha shacabka falastiin arrintaanu ayuu aad u cambaariyey islamarkaana aad cambaareen adag u jeediyey wadamada reer galbeedka ee la safan israa'iil ama yuhuudda ururka xamaas ee dalka falastiin ayaa sheegay inay duqeymo dhanka cirka ee israa'iil ka geysatay waqooyiga khaza in lagu dilay boqol afartan oo falastiiniyiin ah duqeymaha ayaa lala eegtay xerada qaxootiga ee alshati iyo magaalooyinka koonfureed ee rafa iyo khan yunis ugu dambeyntii waxaa sare u sii kacday tirada dadka ku dhintay weeraray ee ciidamada israa'iil tan iyo toddobadii bishan ay ka fulinayeen daanta galbeed ee dalka falastiin ilaa iyo hadda waxaa halkaasi lagu dilay sagaashan iyo lix ruux ugu yaraan kun iyo siddeed boqol oo dheeraada ayaa la dhaawacay israa'iil ayaa dhanka kale sheegtay in shan boqol oo qof oo falastiiniyiin ah oo lagu dilay ama lagu xiray daanta galbeed ee xiriir la leeyihiin ururka xamaas dhanka khaza waxaa lagu soo waramayaa in kun iyo shan boqol oo ruux ee ay ku hoos xaniban yihiin burburka guri la duqeeyey xaaladda marinka khaza ee dalka falastiin ayaa ah mid laga dayrinaya islamarkaana madax badan oo caalamka lagu eedeeyey inaysan ka falcelinaynin duqeymaha cirka ee israa'iil ku haysa falasniraahdee marinka khaza